Aqoon isweydaarsiga looga doodayo fursadaha maaliyadeed ee looga hortagi karo khataraha cimilada ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa si wadajir ah u soo qaban qaabiyey Wasaaradda Maaliyadda, hay'adda Global Shade oo hormuud u ah dadaalka cimilada ee lagu xakameynayo khataraha ka dhasha isbeddelka cimilada. Waxaa ka soo qaybgalay aqoon isweydaarsiga mas'uuliyiin ka socotay dowladda federaalk Soomaaliya, wakiillo ka socday beesha caalamka, ururada bulshada rayidka ah, khuburo ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha iyo deegaanka. Maxamed Mukhtaar, la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee Wasaaradda Maaliyadda, ayaa ka hadlay kulanka.
Halkan labada maalmood waxaa inoo socday isweydaarsi aqooneed oo runtii aan ku lafaguraynay khawaatirta cimilada iyo fursadaha maaliyadeed ee looga hortagi karo ayaanu halkan isugu nimi. Waxaa looga kala yimi bulsho, dowlad iyo hay'ado caalami ah oo runtii aad bay nagu faa'iideen aaraar iyo aqoon aanu ku rajo weynahay inaanu halkan wax midho dhal ah aanu ka dhaqan gelino hadday noqoto brograamyo cusub hadday noqoto maalgelin runtiina waa wax aan ku faraxsanahay oo ilo waxay ahayd qaar ka mid a mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay aqoon isweydaarsiga ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay run ahaantii wasaaradda maaliyaddu barnaamijkan ay qabatay aad buu muhiim u yahay sababtoo ah waa wax wadamada oo dhan ay soo wada mareen horena wax uga qabsadeen waxaan dhihi karaa wuu naga daahay hadda bal haddana saasoo ay tahay kow waxyaabaha laga dhaxli karo waxaa ka mid ah kow waxyaabaha laga dhaxli karo waxaa ka mid ah faha fahamka maalgelinta isbeddelka cimilada waxa adduunka wareeriya hadda isbeddelka cimilada wax la dhahdo isbeddelka cimilada marka haddii la maalgelinayo ama sidee loo maalgelin karaa fahamkeedoo keliya ayaa waxay ahayd aragtida laga doonayay ee dhammaan dadkii ka soo qayb galay hay-adaha dowladda ka wada socdeen
labada maalin ee lasoo dhaafay shalay iyo maanta waxaa halkan ku qabsoomay hawl aad u muhiim u ah dalka soomaaliyeed waxa weeye wuxuu ahaa aqoon isweydaarsi ku saabsan sidii looga faa'iidaysan lahaa fursadaha caalamiga ee jira ee maaliyadeed ee wax looga qaban kara isbeddelka cimilada waxaad ogtihiin dalkeena uu saameeyey isbeddelka cimilada dhinacyo badan oo uu ku keenay masiibooyin fara badan oo waddankeenna iyo dadkeenna saamaynaya oo nolosha dadkeenna saamaynaya dhaqaale ahaan iyo noloshoodaba marka masiibooyinkaas waxaa ogtiina ka mid yihiin sida abaaraha iyo fatahaadaha marka dad xoolo dhaqato ah oo aan haysan haddii xoolihii iyo calafkii meesha ka baaba'o waxay u baahan yihiin lacag iyo baad backup u sameynaya dadkii bulshada marka maadaama nahay financial sectorkan ku jirno hase insurance ahaan dadkaasi waa inay bixiyaan wax yar oo ay awoodi karaan laga qaadaa lacago kala duwan donorskii iyo dadka roolka u ah barnaamijkan marka labadaas qaybood isku tegey ayaa waxaan anaga as insurance ahaan